waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali bismillahi raxmaan raxiim cabdinuur adiga iyo mataqaanaa idaacaddaba waan salaamay ummadda soomaaliyeed oo dhegeystaysa meel kasta joogaanna waxaan u gudbinayaa salaan kal iyo laaba cabdulaahi axmed gumar ceer buulle waxaan ahay nin soomaali ah waddankaana waxaan umalayna afartankii sano ayaa ii bilowday intaana ku noolaa mataqaana dhowr sano ilaa iyo saddex sano afar sano ku noolaa sydney aan ka soo degay kadibna eighty five-kii wixii ka bilowday aan ku noolahay melbourne
maxaad nooga sheegi kartaa bal waxyaalihii aad bulshada usoo qabatay waktigaa iyo isbedeladii aad soo aragtay runtii cabdinuur waddankan waxaan joogay muddo dheer waxaan u malaynayaa dadka soomaalida ah oo soo degay wixii ka bilowday eighty eighty in uu ahaa ninka lagu soo hirto oo maaragtay guri laba qof oo soomaali ah oo isqabo oo guri ay leeyihiin uu leeyahay ka jiray oo maaragtay soomaalida inta badan lagu soo hiran jirtay isbedelo badan aan aragnay oo aan arkay oo mataqaanaa usoo joogay anoo dowladda u shaqaynayo department social security waagaas kadibna aan ka mataqaana intaan ka ka tegay ayaan mataqaana iibsaday licen taxi taxi kadibna aan usoo jeestay markii nineteen ninety one kii civil warka uu ka dhacay soomaaliya wixii calool xumadii badneed oo dhacisay dadkii duumanka intay soo raacaan badda ku dhammaanayay dadkii mataqaana dumarkii ay soo kasoo baxeen wadankii ay lug kenya kusoo galeen xerooyin kasoo galeen waxyaaba badan mataqaana oo kaalmo ah sidii aan usponsorgarayn lahayn sidaan settlement ugu san lahayn settlement ugu samayn lahayn markii dambe waxay noqotaba noloshayda dambe inaan noqdo humanitarian aan u goodoomo sidii aan dadka mataqaana dhibaataysan aan wax kaga qaban lahaa ama markaa familkii aniga aan aan familkiyga ama ha noqdo soomaali weynba aan runtii aan dhihi karo wax weyn inaan ka geystay aanan ku faraxsana alxamdulilah maanta aan arko miradhalkoodii iyo siday mataqaana ay tahay dhinaca dibudeji dibudejinta dadka soomaaliyeed ee magaalada melbourne miyaad qayb ka qaadatay guud ahaan dejinta soomaalida wax qayb weyn baan ka qaatay ama ama aan u dirno organisation ladhijir somalia national organisation oo aan aan ka furnay magaaladan aan ka registraaraynay oo aan meeshan banyuul oo maaragtay community healthigeeda nineteen ninety onekii dhammaadkeeda intaa xafiisna laga siiyey oo aan dad badan oo soomaali ah aan yani ka sponsor garaynay ama aan soo dejinay eraboorka aan ga hortagno aan soo qaadno guryo u diyaarino oo aan markaana kala shaqeyno mataqaanaa mataqaana welfarekoodii mataqaana medicarekoodii mataqaana iskuulaadkoodii iyo dejintoodii oon dhibaato badan iyo runtii aan ka marnay oo aan ay dhici jirtay habeen iyo maalinba inaan mataqaana aan u taagnaano airboortka sida aan kusoo dhaweyn lahayn iyo sida aan ku dejin lahayn xaafadda special herbook meeshii aan xafiis ka furay aad baan mataqaana ayagoo howlgalnay xaafadda xaafadda waxay ah jirta xaafad iska raf ah xeer waxaan gaarsiinay in ay soomaalida ay degaan ku yeerato ay mataqaana ay degto ayaan gaarsiinay runtii qolada banyul mataqaana community healthigana c o geeda iyo iyo shaqaalaheedaba waxay nagala qaateen qeyb weyn oo aan runtii aan ku guulaysanay dad badan oan ama organisation aan ku isboosagareeyey ama magacayga aan ku isboosagareeyey oo maanta xaafada degan runtii waxaan dejinta qayb libaax ah ayaan ku lahayn aan mataqaana aniga keligii mee aniga rag ila shaqaynayey runtii ilaahina waa nagu guulaysiyey laakiin door weyn anoo mataqana meesha markaa liiderka ah ayaan ka qaatay xagga soomaaliya aynu aadnay waxaa soo noqnoqonaya beryahan dhallinyaro la leeyahay in tababar military loogu daray eriteria oo murankooda muddo soconayo oo laleeyahay eriteria ka dagaalameen kamay dagaalamin maxaa jira arrimaha maxaa agtiga ogtahay hadii laa ka dhigo runtii cabdinuuro waa arrin xasaasi ah waa arrin mataqaana ugub ah midaan hadda socoto waa mid wax nagu cusub oo ugub ah laakiin labada maalmahan afartii maalmood soo dhaafnay iyo wiigi aan soo dhaafnaba aad bay u badatay shanqarta iyo dhawaqa u batay laba dhinaca mas-uuliyadda aan mataqaana aan saari karnaa qolada mataqaana mucaaridka ah oo maaragtay xisbiyada ah oo mataqaana sheegaya in waxaa ilmaha meesha lagu laayay inay caddeyn ay keenaan ay meeshii lagu laayay iyo magacyada iyo inay keenaan ayaa looga baahan yahay dowladda soomaalida waxaa looga baahan yahay ciidamadii ay direen oo maaragtay traininka u direen hadday badqab qabaan inay soo xaqiijiyaan ay guddi u saaraan ay mataqaanaa ay yidhaahdaan wixii annaga ammaanadii aan naloo aan naloo dhiibay oo aan dirnay oon tababarka u dirnay wixii geero u timid xagga ilaahay waa gooni iyo wixii caafimaad laakiin oo meeshooda iyagoo joogo ku geeriyooday laakiin in ay intay tira koob soo sameeyaan ay mataqaanaa ay guddi u qabtaan oo lasoo arko waa loo baahan yahay sida si maaragta looga baxo mugdiga looga baxo laakiin aniga shaksiyan waxaan aaminsanahay ciidan soomaaliya oo meel tababar loogu diray inay sinaba dagaal loo geyn karin aysan dhici karin ay mataqaana waxaa inay ay u baahan tahay in la xaqiijiyo waa gartay marka cabdilaahi ma dhallinyaro la laayay bay sheegeen mucaaradku oo ay xaqiijinayaan taa miyaa loo hayaa wax cad
united nation humanitarian protectionka waxay yidhaahdeen dad dhallinyaro soomaali oo ka dagaalamaysa meesha ayaan aragnay ayay yidhaahdeen dhallinyarada soomaalida way badnaan kartaa mataqaanaa soomaali etoobiya deegaan soomaaliya jiro mataqaanaa inkastoo aanan lahayn waxbay u direen dad soomaaliya oo mataqaanaa dawaajida way iska dhici karaan volunteerti laakiin wax dowladda soomaali ka socdo labada dhinacba ma filayo inay united nations human rightskana ay yidhaahdeen laakiin wax soomaaliya ka dagaalamaya ayay ayaan maqlay dadka marka dad qaar baa sheegayo sida mataqaanaa rumerska iyo waxyaabaa lasu dhex marayo dad baa ku dhintaa la leeyahay inkastoo aan ka maqlin carabkooda dowladda iyo mucaaradka iyo mtin aan ka maqlin laakiin waxyaaba saasoo ku eg ayaa loo dhigayaa sax marka waxaa wax lala yaabo u eg oo dadku isweydiinayaan dowladdu maxay u caddayn weyday dhallinyaradan xaaladeeda oo ay meel ugu sheegi weyday ama waalidkood ula soo hadal siin waayeen hort dhaliil baan saaraya dhinaca dowladda inay caddeeyaan waa loo baahnaa laakiin last two days mataqaanaa wasiirka warfaafinta dube oocad oo ka hadlayay oo yidhi wax oo dad dhintay ciidan aan geynay etoobiya ama aan aan geynay dagaalkii tigree iyo u dhexeeyey etoobiya oo aan geynay ma jiraan waxaana waa waan beenaynan ma jiro dowladda inay tiri mataqaanaa wasiirkoodii warfaafinta inuu maalin saddexaad iyo labaad ma aqaana inuu publicadi mataqaanaa uu qabtay shir jaraa'id uu qabtay laakiin taa keliya in lagu qanci karo ma malaynayo waxaan waxaan waxaan jeclaan lahaa shaksiin aniga guddi mataqaanaa raadiyo factiga raadiyo oo mataqaanaa ayaga iyo guddi waalidiinta laisku daro iyo saraakiil ciidanka ka socdo la diro meeshii tagaan herooyinkii ay dhalinyarada tagaan dhalinyarada ay soo wareystaan taa un baa macquul ahaan lahayd in lagu sabro laakiin shir jaraa'id la qabta keliya ma aan filayo inay naf tahay qolada kale mucaaridkana waxaan fili lahaa waxaan jeclaan lahaa in inkastoo loo baahan yahay dowladda marar qaarkood in lagu saaro culays lagu saaro haddana xaqiiqada in la ogaado mataqaan waalidiinta aan la kicinin iyadoonan xaqiiqada la ogaanin ayaa fiicnaan lahayd inay codsadaan in baaritaan buuxo la sameeyo oo intaana mataqaana waalidiinta iyo dadka beer wax dhalay waa waa mataqaana waa waa adag yahay ma waan wada leenahay marka marka in la yidhaahdo horta ha lasoo baaro intaana mataqaana la kicin dadka dhinaca kale oo dowlad deegaanka soomaaliyeed oo deegaankaagu yahay isagana ma waxbaad ka qabatay dhinaca degaanka soomaalida waxaa ku dhashay aniga waalidkii aabahay iyaa ku dhashay adeeraday eedaday iyo kulli meesha ku nool inay joogaan inkastoo aniga aan muqdisho ku dhashay waxaan tagnay two thousand fivekii anoo guddi mataqaanaa wafdi aniga aan madax u ahay oo ka yimid maraykanka iyo canada iyo australia iyo meelo badan aan ku tagnay deegaanka raaso oo kamid oo ka mid ah deegaanka mataqaanaa soomaalida inkastoo waagaas aan mataqaanaa xoogaa iyaga raase raaso iyo dowlad deegaanka xoogaa mashaakil kala haystay on raasana mataqaanaa on loo aqoonsaneen meel mataqaanaa dadkaa degan yahay oo runtii dad badan oo mataqana aan ku qiyaasi karo yacni boqol kun iyo ka badan ay ku nool yihiin oo aan xuquuq lahayn oo aan intaan tagnay aan wixii aan ka qaban karnay humanitarian aan ka qabanay inaan isbitaal aan ka dhisayno mataqaana dhowr container oo mataqaana fareemada aluminiumka oo lagu dhiso guryaha aan ka aan geynay in bulshadii aan u noqonay indho iyo advocate aan u noqonay marka ugu dambeysana ay dowladdii ayagii two thousand ninekii ay wada mataqaana ka idhaahdo ay intay wada fadhiisteen dowladda deegaanka soomaalida iyo tan federaalka etoobiya iyo dadka ku nool raasiya mataqaana agaarkii intay wada fadhiisteen oo go-aan in ayagana xuquuqdooda la siiyo ayagana dowlad deegaanka ay ka mid noqdaan ummadda sidaa ahayd mataqaana ay ay heshiis ay lagu gaaray ayaan mataqaana ka shaqaynay xaggii siyaasadda miyaad weli ku jirtaa oo adigii mar isku sharaxay baa layidhi madaxweyne jubbaland
waa runtii two thousand thirteenkii waan rabay inaan u istaago laakiin siday u socota iyo mataqaanaa involve badan ay dowladda etoobiya ku lahayd markaan arkay final waan ka gaabsaday haddana mataqaanaa kolleyba election ka dhacaya hadda mataqaanaa federaal levelka ah musharax baan u ahaa xoogaa yaroo xanuun mataqaanaa mataqaanaa lug layga qalay iyo sidaa daraadeed ayaan xoogaa aga gaabsaday laakiin weli give up ma samaynin dadka aan kursiga meesha yaallo oo maarata reerka aan ka aan aan ka tartamayo ah yani si weyn bay iigu mataqaanaa iigu igu guwaabinayaan inaan meesha maadaama nin muddo dheer wax qabad gudaha iyo dibaddaba aan ahaa runba ay udhi ay u dhiirigelen waana waana waana waa inaan baxo juulaayna waan rajeynaya hadduu ilaahi ilaahdo
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho